Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ayaa soo saartay qoraal ku saabsan qiimaha ay ku xajin doonaan xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan ka qoraalkan oo ku socday hay-adaha fuliya adeega xajka ayaa lagu wargeliyey in qiimaha xajka ee sanadkan uu noqon doono afar kun afar boqol iyo soddon dollarka maraykanka ah waxaa warbaahinta u akhriyey qoraalka ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya ku dhammaan shirkadaha adeega xajka soomaaliya ujeedo shaacinta jaagoynta sicirka xajka sanadka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ayaa maanta waxa ay shaacinaysaa qiimaha rasmiga ah ee lagu xajin doono sanadkan wasaaradda waxay u xil saartay guddi khubaro ah si ay usoo sameeyaan daraasad qiimeen oo isugu jirta gudaha dalka soomaaliya iyo dalka boqortooyda sacuudi carabiya sidaa darteed guddiga markuu isu geeyey kharashaadka adeega xajka ee gudaha sacuudiga iyo sidoo kale gudaha dalkeena kadib markii la sameeyey daraasad qaadatay muddo labo bilood ah lixdan casho wuxuu soo saaray qiimaha sanadkan lagu xajinayo oo ah afar kun afar boqol soddon iyo afar dhibic lix boqol afartan iyo sideed senti sidaa darteed waxaa la farayaa dhammaan shirkadaha adeega xajka iyo diyaaradaha inay sidaa u fuliyaan fulin wacan wabilaahi towfiiq